magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay shan iyo lixdan arday oo dhammaysatay barashada caafimaadka islamarkaana ka aflaxday maxadka tababarka caafimaadka jubbaland munaasabad ayaa waxaa ka qaybgeli mas-uuliye ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland maamulka maxadka waalidiin iyo ardayda qalanjibisay sharmaarke bashiir warsame maamulaha maxadka tababarka caafimaadka jubbaland ayaa ka warbixiyey ardayda qalanjibisay mahadceliyo waalidiinta ardaydana ugu riyaaqo xafladan muhiimka ah iyo guushan taariikhiga ay gaareen haddaan ku hormaro ardayda waxaan idinku riyaaqayaa idinkuna mahadcelinayaa dadaalkii dheerigahaa ee aad soo bixiseen muddada aan isla joogno ee labada sano ah dadaalkaasoo ahaa mid akhlaaqeed dadaalkaasoo ah mid firfircooni leh dadaalkaasoo ah mid stresskii itixaankii iyo juhdigii adkaa ee ah kasoo tilowdeen sidii firfircoonida lahayd oga soo gudubteen si aada u xaqiijisaan riyadiina maanta oo kale ee quruxda badnayd maanta yoolkana usoo gaarteen tiro badan oo idinla bilowday safarkan dheerna dhexda ayaa idinka soo hareen waxaa halkan kusoo gaadheen waa adeegii iyo guntii xariga ku xirateen qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey ardayda qalajibisay insha allah waxaan rajaynayaa macadkan macad maxay tayadiisa sarreysa weeye macad maxaan idhahdaa ardaydii kasoo qalin jibisa maanta bulshada wax ugu filan tahay weeye marka insha allah idinkana kuwaas inaad ka qayb ka mid noqotaan baan rajaynayaa haddii inta soo agaansato macadkaas maxay ahayde juhdiga kusoo bixisay oo bulshadooda maxay u adeeg dowladdu waxay ballan qaaday inaad nabad ku noolaataan inaad nabad wax ku barataan heerkan soo gaadhaan farxaddan maanta halkaa u fadhidaan waa dowladda shaqadeeda weeye waxaan kaloo iyadana insha allah door muhiim ka qaadan doonaa waxaa jiri doono schoolshibyo schoolshibyaas waxay ka soo baxayaan jaamacadaha qaarkood iyo dowladda oo deeq waxbarashasho dibadda faransa ha noqoto masar ha noqoto wadaba any country oo foreigners ah
si kastaba ardayda loo qabtay munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ayaa muddo laba sano ah soo waday barashada kuliyadaha kala duwan ee caafimaadka